kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno halista miinooyinka iyo haraadiga waxyaabaha qarxa iyo dadaalada socda ee arrintaas wax looga qabanayo
guud ahaan caalamka afarta bisha abriil waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta miinooyinka iyadoo ujeeddadu tahay xoojinta wacyiga ku saabsan halista waxyaabaha qarxa iyo sida loo taageeri karo dadka dhibaatadu ka soo gaartay qarxyada miinooyinka iyo haraadiga dagaalada dalkeenna soomaaliya miinooyinka waxyaabaha qarxa iyo haraadiga dagaalada ayaa sannad kasta galaafta nolosha muwaadiniin badan iyadoo carruurta ay yihiin kuwa ugu badan ee ku geeriyooda ama ku dhaawacma miinooyinka iyo haraadiga dagaalada si guud haraadiga dagaalada iyo miinooyinka ayaa caqabad weyn ku ah horumarka dhaqaalaha iyo isu socodka bulshada maadaama goobaha miinaysan aysan dadku isticmaali karin waxay miinooyinka sidoo kale hor istaagaan gargaarka bini'aadinimada maadaama aan la gaari karin dhul badan oo ay ku sugan yihiin dadka wajahaya dhibaatooyinka bini'aadinimada qaramada midoobay oo kaashanaysa dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wada dadaallo hoos loogu dhigayo saamaynta halista miinooyinka ay ku leeyihiin bulshooyinka waxay sidoo kale qaramada midoobey ka shaqaynaysaa sidii loo xoojin lahaa kaaraanka hay-adaha ammaanka soomaaliya si kor loogu qaado dadaalada wax ka qabashada halista miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa
mahadsanid maxamed balse iminka aan u gudubna waraysi aan la yeelannay jaamac ibraahim axmed oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda miinasaarka u qaabilsan qaramada midoobey ee unmas wuxuuna ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan sida howlaha hay-adda unmas u xoojiso dadaalada dhismaha nabadda ee soomaaliya mine action ama humanitarian mine action miinasaarka bani-aadamnimada waa qeyb aada muhiim u ah oo qeybna ka ah dhismaha nabadda iyo xasilinta waxay caawisaa in amniga ou dib u soo laabto waxay kaloo caawisaa horumarka bulshada xuquuqda aadanaha marka la joogo xaaladda dagaalada kadib intaasay qabataa qaar ka mid ah haddii aan ku taabto waxyaabaha mine actiontu ay ku kordhiso nabaddhiska iyo xasilinta waxaa ka mid ah in mine actiontu ay caawiso nabad ilaaliyayaasha dadka hay-adaha caalamiga ka shaqeeya ee arrimaha bani-aadamnimada ka shaqeeya inay caawiso iyo dhammaan bulshada sidii ay u gaari lahaayeen meelo horey ay u yaaleen minooyinkii waxyaabaha qarxa oo la nadiifiyey sidii ay shaqooyinkoodii howlahooda ay u qabsan lahaayeen intaas waxaa sii dheer mine action waxay qabataa oo ama ay ilaalisaa badqabka dadka sida inay ka ilaaliso inay ku waxyeeloobaan miinooyinkii waxyaabaha qarxa waxay kaloo caawiyaan dadka dhibanayaasha ah ee ay wax ka soo gaareen miinooyinkii waxyaabaha qarxa waxyaabaha kale oo ay qabato waxaa ka mid ah inay fududayso dadka barakacay inay guryahooda ku soo noqdaan kadib marka miinooyinkii waxyaabaha qarxa meesha laga qaado maxay yihiin meelaha daldalooladu ay weli ka jiraan marka laga hadlayo wax ka qabashada halista miinooyinka dhibaatada miinooyinka soomaaliya wakhti fog ayay soo bilaabatay waxaan dhihi karnaa waxay ka soo bilaabatay lixdameeyadii toddobaatameyadii dagaaladii dhex maray dowladda soomaaliya iyo dowladaha deriska ah kuwaasoo sababay in la miineeyo dhul aada u baaxad weyn oo dhulka soomaaliyeed ah miinooyinkiina dagaaladii markay istaageen laga kala tegey oo aan dib loo fiirinin soomaaliyana ayba u raacday in maamulkii ama dowladdii ay ka dunto dhibaato ayay ku noqotay shacabkii sidii ay u beeran lahaayeen xoolahoodiina ay u daaqsan lahaayeen noloshooda caadigana ay u wadan lahaayeen intaan ognahay hadda waxaa jira lix boqol iyo afartan goobood oo u dhiganta siddeetan iyo kow kilomiter oo square ah ayaa laga shaki qabaa soomaaliya oo ay tageen hay-adaha minasaarka caalamiga ah ee gargaarka baniaadinimada fuliya inay tageen ay soo calaamadeeyeen meelahaas siddeetan iyo kow kilomitr waay waa dhul aada u baaxad weyn oo laga soo bilaabo gobolada ama degmooyinka ku teedsan xaduudaha waxaa kaloo jiro ilaa laba boqol iyo laba goobood oo la hubo inay ku jiraan miinooyinkii waxyaabaha qarxa kuwaas oo cabirkooda uu dhan yahay konton iyo lix kilomitr oo square marka taas waxay ku cadaynaysaa in weli soomaaliya ay ka jirto baahida mine action ama miinasaarka baniaadanimada ah intaas waxaa sii dheer waxaa jiray bakhaare ay dowladdii soomaaliya isticmaali jirtay oo hub ay ku keedsan jirtay dowladdu markay duntayna bakhaaradii waa ay burbureen hubkiina wuxuu ku firdhay meel walba bakhaaradaas qaarkood waa laga shaqeeyey waxbaa laga qabtay laakiin qaarkood weli waxba lagama qabanin waxay u baahan yihiin in la tago oo la nadiifiyo oo waxyaabaha qarxa laga ururiyo kadibna la burburiyo waxaa intaas sii dheer sidaan wada ognahay dalku dagaalo badan ayuu soo maray ilaa yowmina haadana dagaal ayaa soo noqnoqda mar walbo dagaal dhacana waxay ka tagaan dagaaladaas miinooyinkii waxyaabaha qarxa kuwaasoo dhibaato u geysan kara dadka shacabka ah marka waxaa jiro meelo badan oo dagaalo iska hor imaadi ay ka dhaceen oo la og yahay inay yaalaan waxyaabaha qarxa oo aan weli laga shaqaynin sababo jira awgood marka guud ahaan markaad fiirisid xajmiga dhibaatada soomaaliya ka jirta iyo waxqabadka hadda la sameeyo ama awoodda hadda jirta iskuma filna wakhti badanna way ku qaadanaysaa soomaaliya inay kasoo kabato kana jawaabto dhibaatada kaga imaanaysa miinooyinka waxyaabaha qarxa marka guud ahaan dhibaato intaas la eg ayaa ka jirta soomaaliya una baahan in shacabka hay-adaha caalamiga ee gargaarka miinasaarka sameeya iyo dowladdaba inay ka wada shaqeeyaan sidii arrimahaas wax looga qaban lahaa bulshadana looga badbaadin lahaa khatarta kaga imaan karta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa marka maxay tahay taageerada hay-adda unmas ay siinayso hay-adaha dawliga ah ee soomaaliya u qaabilsan miinasaarka sida seema si looga ilaaliyo bulshada soomaaliyeed saameynta halista waxyaabaha qarxa markay noqoto hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan miinasaarka caalamiga ah ee bani-aadanimada ah ee magaceeda loo soo gaabiyo unmas waxay la shaqaysaa hay-adaha qaran sida hay-adda la yidhaahdo sema oo laga soo gaabiyey somalia explosive management authority iyo hay-adaha maxalliga ah intaasba way la shaqaysaa si dadka ama shacabka soomaaliyeed looga badbaadiyo khatarta kaga imaan karta miinooyinka waxyaabaha qarxa markaan soo koobo caawinaadda ay hay-adda unmas u samayso hay-adahan waxay ka kooban tahay mid istaraatiijiyadeed oo dowladda soomaaliya ama hay-addan seema lagala shaqaynayo siday ku heli lahayd siyaasadihii iyo qorshooyinkii ay uga jawaabi lahayd dhibaatada soomaaliya ka jirta ee miinooyinka waxyaabaha qarxa sidaan horey u sheegay waxay u baahan tahay soomaaliya inay ku guuleysato inay iska dhammayso miinooyinka waxyaabaha qarxa muddo fog ayay u baahan tahay marka muddadaas waxay u baahan tahay qorsho dhaqaale iyo farsamo si ay u qabato shaqadaas marka hay-addan qaran ee u qaabilsan dowladda soomaaliya miinooyinka miinasaarka hay-adda unmas waxay ka kaalmaysaa sidii ay u sameyn lahayd siyaasooyin u sahli kara shaqadaas inay qabato iyo qorshooyinka intaba intaas waxaa sii dheer in ayadana lala sameeyo ama laga caawiyo dhinaca advocacyga advocacyga wax kale ma ahan in loo qareemo loona dadaalo ama la baahida soomaaliya ka jirta kor loo qaado ayadoona loo marayo in lagu daro qorshaha bani-aadamnimada soomaaliya ee sanadkiiba mar la sameeyo intaas waxaa sii dheer oo sema ama hay-adda sema ay unmas u sameysaa in tababaro la siiyo shaqaalaha hay-adda miinasaarka qaranka kuwaasoo la barayo sidii ay shaqadan u qaban lahaayeen gaar ahaan hubinta tayada maamulka xogta iyo inay helaan qalabeyntii iyo xafiisyadii ay ku shaqayn lahaayeen intaasba waa ay ka caawisaa hay-adda unmas aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa jaamac ibraahim axmed oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda miinasaarka u qaabilsan qaramada midoobay ee unmas welina dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tubta nabadda balse iminkaaan u gudubno waraysi aan la yeelannay daahir cabdulle oo ah agaasimaha hay-adda sema oo miinasaarka u qaabilsan dowladda soomaaliya wuxuu warreyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan sida waxyaabaha qarxa u saameeyaan nolosha bulshada rayidka ah guud ahaan dalka soomaaliya aad ay saameyn ugu reebtay dagaaladii ka dhacay awgeed haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka marka saameyntooda waa saameyn aad iyo aad u adag oo muuqata oo markaad fiiriso deegaan kasta oo kamida geyga soomaaliyeed in laga helayo goobihii lagu dagaalay oo dhan in ay reebeen haraadigii waxyaabihii qarxay oo la arki karo marka saameynta waa saameyn aad u ballaaran oo meel kasta taalla inkastoo wax badan aan ka qabanay haddana wax badan way harsan yihiin waxyaabaha ugu badan oo saameynta ku reebay waxaa weeye isu socodkii dadweynaha jidadkii oo kala go-an iyo deegaanadii dagaaladu ka dhaceen dadkii ka qaxay oo aan kusoo laaba karin waayo meeshii dagaalku ka dhacay oo deegaanka ahayd awal oo dadku ay ka qaxeen haddana dagaalkii markuu dhammaaday ay rabaan inay nolol ka abuuraan ay kusoo laabtaan waxaa ceelaala oo daadsan dhammaan hubkii isku adeegsaday oo loo yaqaano e r w ama u x o g ayaa aad u daadsan marka saameyntu saasay ay ku yeelatay maxay yihiin qorshayaasha dowladda soomaaliya ee ku aadan wax ka qabashada halista waxyaabaha qarxa qorshaha yagu waa qorshe aad u cad waxaan samaynay ilaa qorshe shan sano ah oo wax looga qabanayo dhammaan deegaanka soomaaliya kaasoo maaragtay kala horeeya oo ka kooban saddex qodobo waaweyn in kow la helo muxuu ahaa sahan guud oo saameynta intay la eg tahay la sahmiyo labo in hay-adda capacitigeeda la dhiso iyo saddex in laga wacyigeliyo dadka muxuu ahaa deegaanadaas aan ku sheegay dagaaladu ay aafeeyeen in laga wacyigeliyo khatarta ay leedahay miinooyinka ay leeyihiin iyo waxyaabaha qarxa ummadda soomaaliyeed marka qorshaha iyagu waa qorshe aad u cad hirgelintiisa ayaana ku jirnaa wuxuuna soconayaa ilaa haddana waan ku guda jirnaa hirgelintiisa sahan guud lagu sameeya dhammaan deegaanadu ay dagaalada ay reebeen oo dagaalada ay ka dhaceen si loo helo baaxadda wasaqaynta ama baaxadda hubka qarxa u la eg yahay iyo deegaanada uu reebay waa sahan guud oo lagu ogaanayo baaxadda dhabta ah ee dhibaatada intay la eg tahay labo waxaa weeye in wacyigelin programyo wacyigelin loo sameeyo bulshada oo la yiraahdo ewr e la yiraahdo iyo saddex in capacitiga la dhiso hay-adda laftirkeeda dadka ka shaqeynaya capacitigeeda la dhiso si ay howsha si fiican u qabtaan qodobadaas muxuu ahaa hirgelintooda markaan ku guulaysano waxaa waxaa imaanaysaa in deegaanadii dagaaladu ay reebeen oo ay hor ay ka noqdaan dhammaan waxyaabaha qarxa iyo minooyinka dadku ay u helaan janis u helaan fursad ay u helaan inay dib ugu soo laabtaan muxuu ahaa deegaanadoodii dib u dhistaan iskuulladii dib loo aado maxaan ku rahda beerihii dib loo fasho muxuu ahaa jidadkiina dib loo adeegsado ayaa ka dhalanaysa saameynta wanaagsan dhalanaysa taa weeye marka laga sifeeyo dhammaan haraadiga waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka ugu dambeyn maxay yihiin dadaalada hormuudka ay ka tahay hay-adda seema ee ku aadan dhanka shuruucda waa su-aal wanaagsan xagga sharciyada hay-adda waxay diyaarisay hindise sharciyeedka maaraynta miinooyinka iyo walxaha qarxa waxaa nasiib wanaag ah inaan ku sheego on kula wadaago in dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya sidaa awgeedna ay u gudbiyeen golaha baarlamaanka oo hadda ay ag taalo golaha baarlamaanka oo aan doonayno in baarlamaankan uu ansixiyo marka waa horumar wanaagsan oo aan ka gaarnay dhinaca hindis sharciyeedka maaraynta miinoyinka walxaa qarxa markii uu golaha baarlamaanka ansixiyo waxaa imaanaysa fursad ah in hawsha sidii ahayd si ka duwan loo qabto oo kasii ballaaran oo sharcigii lagu fadhiisiiyo maxaa la yidhaahdaa adeegsiga miinooyinka waxyaabaha qarxa inay mamnuuc yihiin maxaa la yidhaahdaa in la helo fan loo helo hadda waxaa naga caawaya fanka dowladaha caalamiga ah laakiin naguma filna marka waxaa noo suurtogelaysa inaan fankii qaranka ama national funding wax la yirahdo inaan helno waxaa suurtogelaysa maaragtay in deegaanadii dhammaan muxuu laga xoreeyey muxuu ahaa qolada nabadiidka al-shabaabka in muxuu ahaa dib loo loo loo hagaajiyo oo dib aan janis loogu helo inaan ka shaqayno oo maxaan ku yidhaahdaye aan ka baarno miinooyinkii kana wacyigelino dadka anagu ku dabaqayna sharcigan cusub ee dowladda ay noo ansixinayso aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa daahir cabdulle oo ah agaasimaha guud ee hay-adda seema oo miinasaarka u qaabilsan dowladda soomaaliya intaas ayaanu kusoo gebgabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen maxamed salaad cusmaani anigoo ah faa'ise cabdiwarsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaan